goobaha lagu saaro cilaanka isla markaana lagu qurxiyo haweenka ee magaalada baladeyna ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul badan maadaama maalmo kooban ay naga xigto munaasabada ciidulfadriga xiliyadan oo kale markii la gaaro goobaha cilaan saarka waxaa soo buuxdhaafiya haween badan oo isugu diyaarinayo munaasabada ciidulfadriga qaar kamida howlwadeenada ka shaqeeya goobaha haweenka lagu qurxiyo ee magaalada baladeyne oo la hadlay raadiyo beerla ayaa sheegeen in dadka aada ugu diyaar garoobeen islamarkaana dadka ay ka mashquul badan yihiin sandihii hore aadaan iskugu diyaarnay jigjiga beauty salon qaybta cilaansaarka qaybtii hore waa kasoo guurnay waxaan deganahay hadda qaybta buulaxaabley jaamacadda oo balaasma agteeda markaas si wanaagsanaa iskugu diyaarnay ciida ciidulfatriga
bal ka waran bulshada beledweyne sideeba ciid iskugu diyaarisay oo idinku imaanayaan goobtan si aada u wanaagsan ay iskugu diyaariyeen qaybtii oo cilaansaarka tima dawowga aynu wax walbaa sameyna caga dhaqa luga dhaqa qayb kastoo dumarka iyo ciyaalkaba waa ka habqatirnaa wixii baahidooda ah si fiicanna waa usoo dhaweynaa wixii noo imaado kastamarkeena
cilaanka hadda loo badan yahay oo aada hadda saareysaan waa kuwee
waa cilaanka horta hadda cilaanka loo badan yahay cilaanka waxaa waaye cilaanka dabiiciga cilaanka dalwandiga iyo madoobsada iyo cilaanka guduudka iyo madowga cilaan hindiga ayanu cilaan loo baahan yahan dhan waa saarnaa bulshada wixii ayada raali ku taalla ay ku dhaqaanaa anaka hadda waxaa u daboonaa ciyaalka iyo rariiska kuwa ciidda iskusii diyaarinayo si sawirada looga sii qaado toban biri ka hor hadda shaqada saan ku bilownay marka soonka labaatankiisiyaa bilownay gabdhaha isku diyaarinayo sawirada oo laga sii qaada hadhow maadaama ay noqonayso ciidda jaam saa-ide dadka jaamkaas uma dul qaadan karaan marka hadda isku sii diyaarinayaan ciidda inay gabdhaha sii hagaajistaan ee sawiradan kasii qaataan
waxaan u qaabilsanahay cilaansaarka waa mariya maykabka suniyaha
bal ciidda ka waran ma mashquul xoogan baa jiro
haa maalmahan dambe mashquul xoogan baa jira saa-idaa loo shaqeynaya subaxii ilaa habeenkii walaa si fiican bay noogu imaanayn shaqaduna si toosay noogu socotaa horta marka iida tahay dadkooda cilaanka way wada marsadaan dadka qaar baa guduudka marsanaya qaar madowgay marsanayaan qaarna cilaan dalwandig oo cilaan soomaaligeeni way marsanayaan oo dadka waaweyn baa u badan cilaankan dalwandiga ilmaha yarna madowga iyo guduudkaba waa loo marinaya labadaba walaahi si weynaa iskugu diyaarinay waa dareemi kartaa maana bukeerka maalmaha keliya oo ugu mashquulka badan yahay inay tahay maalmaha ciida walaahi inkasta hadda bilow ay tahay maalmihii ciida waxaa dhihi karnaa si weynay noogu imaanayaan si kastana waa ugu shaqaynaa macmiilkeena cilaan madow ah cilaan guduud ah cilaanka caadiga ah tintoo la tidco midda la dabo wax walba ayuu nooc bukeer laga qabto diyaar aw lanahay walaahi farqi weynaa u dhexeeyo iideen tobankii bishaa la bilaabo soomaali inag dad wax loo qabto laakiin iidihii horeeto iyadoo saddex ka dhiman tahay afar beri shan beriyaa loo bilaabi jiray laakiin ciidan waxaa is leenahay
iyadoo maalmo qura ay naga xigto munaasabada ciidulfadliga ayaa kusoo aadayso mashquul xoogan oo laga dareemayo goobaha lagu saaro cilaanka ee beledweyne